halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaanan horay u sii wadaynaa waxbariddii hadalladii ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waayo boqor daa'uud ayaa masiixa ka soo farcamay dhanka hooyada waxa ay inoo joogtay gabagabada zabuurka siddeed iyo tobnaad waxaanan aragnay in uu ku soo dhammaanayo ammaanta ilaah waxaan kaloo soo xiganay zabuurka boqol iyo toddoba aayadaha hal ilaa labo oo laynoogu sheegay in kuwa rabbigu soo furtay ay ilaah ammaanaan haddii kuwa rabbigu soo furtay aanay ilaah ammaanin bal yaa kale oo ilaah ammaanaya saaxiib haddaan u soo guda galno cutubka sagaal iyo tobnaad ayaannu arkaynaa inuu ka hadlayo mawduucyo dhowr ah oo waxa ay kala yihiin muujintii ilaah muujiyey wixii uu abuuray amaradiisa iyo masiixiisa waxaana zabuurkan loogu yeeri karaa ama lagu sifayn karaa zabuurka ugu weyn ee khuseeyo abuurista waxaa haddaba qorayaal waaweyn ay u kala qaybiyeen zabuurkan laba qaybood waxaana ay kala yihiin abuurista iyo muujin la muujinayo shuruucda ilaah oo ah hadalladiisa waxaan haddaba isku taxluujinayaa inaan u qaybiyo zabuurkan saddex qaybood waxaana weeye abuurista samada iyo xidigaha sare amarada iyo masiixa qudhiisa waxaanan dareensanahay in uu inuu leeyahay ahmiyad aad iyo aad u sarraysa marka ay joogto furashada nabaadiinada iyo nimcada ilaah waxaanan arkaynaa in ilaah muujinayo abuuristiisa amaradiisa iyo nimcada aynu ka helayno ama aynu ku haysanno masiixa waxyaabaha oo dhan ilaa waxa uu arkay inay wanaagsan yihiin inuu siiyo dadka ilamana ahan inuu ka daalay inuu wax iska keen baro qudhiisa zabuurkan xitaa waxaa qoray daa'uud waxa uu ka mid yahay qorniinka loo waxyooday ee ku badan zabuuradihii uu qoray qorniinkan qudhiisa ayaa kala baxaya oo waxa uu u qaybsamaa qaybta koowaad oo ah aayadaha hal ilaa lix waxaana magaca ilaah loogu yeerayaa ereyga alif iyo lam oo marka lagu dhawaaqo noqonaya eli oo ah ilaaha qaadirka ah ee uumay samada iyo dhulka sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka koowaad aayadda koowaad oo leh haddii aynu idinku celinno bilowgii ilaah samada iyo dhulkuu abuuray waxaa haddaba reer binu israa'iil ay ugu yeeri jireen elohim oo ay ula jeedaan inuu yahay ilaaha abuuraha ah qaybta labaadina waxa weeye ama ay ka bilaabanaysaa aayadda toddobaad waana marka uu leeyahay sharciga rabbigu waa kaamil oo magiciisuna waa yaah haddaba waxa ay isla aayaddan soo noqnoqonaysaa toddoba jeer intaan zabuurkan ku jirno oo marka ugu dambaysa waxa uu zabuurluhu leeyahay oo uu ku darayaa in ilaah yahay dhagixiisa weyn ee uu isku qariyo iyo bixiyihiisa haddaba qorayaasha qaarkood ma eegaan macaaniga ka dambeeya magacyada ilaah ee daa'uud ina siinayo iyaga oo isleh qorayaasha kala duwan ee nuqliga kitaabka qoray ayaa ugu wacan in magacyadu bataan si kastoo ay tahayba waxaan idiin sheegayaa in zabuurku uu bayaaminayo qaybo badan oo baibalka ah waxaanan ku kalsoonahay in uu barakadayn doono qalbigaaga iyo noloshaadaba waxaanan iminka ku hormaraynaa dhegayste maadada ugu horraysa ee khusaysa ilaaha abuuraha ah zabuurkan waxa uu ka mid yahay kuwa la qaado subaxa hore waxaana kaloo uu ka hadlayaa waxaana kaloo uu kaga hadlayaa lixda aayadood ee ugu horraysa shay ku saabsan abuuristii ilaah zabuurka siddeedaad waa zabuurka khuseeya isna abuuristii ilaahoo waxaannu ku soo aragnay wax ku saabsan dayaxa iyo xiddigaha waxa uu zabuurkaasu ahaa mid ka hadlaya xaaladaha gudcurka iyo walaaca badan iminkana waxaannu soo gaarnay zabuur ka hadlaya arrimo bayaana oo waxaa qoran haddii aynu eegno zabuurka sagaaliyo tobnaad aayadaha hal ilaa lix sida tan samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta ilaah cirkuna waxa uu muujiyaa sancadii gacantiisa maalinba maalinta ka dambaysa waxa ay ku hadashaa hadal oo habeenba habeenka ka dambeeya waxa uu caddeeyaa aqoon ma jiro hadal ama af aan codkooda laga maqlin codkoodii waxa uu dhex maray dhulka oo dhan hadalkoodiina waxa uu gaaray dunida meesha ugu dambaysa oo dhexdooda wuxuu taambuug uga dhigay qorraxda taasoo la mid ah aroos qolladiisii ka soo baxaysa oo waxa ay u faraxdaa sida nin xoog leh oo baratamaya waxa ay ka soo baxdaa samada darafkeeda oo waxa ay ku soo wareegtaa hareeraheeda oo kuleelkeedana wax ka qarsoono ma jiraan intaasu waa hadalladii ilaah ee zabuurka hal ilaa lix waxaan markaa doonayaa haddaba inaan idinla wadaago sidii uu u fasiray lixdan aayadood ee ugu horreysa cutubkan sagaaliyo tobnaad nin la yidhaahdo doctor arno g gabelian kaasoo ah nin dadka waxbara oo aan ku kalsoonahay waxbaradiisa waxa uu ahaa nin garanaya afka cibraaniga oo ahaa qoraa jarmala waxa uu baaritaan baaxad weyn ku sameeyey kitaabkan zabuuradda waxaana uu yidhi isaga oo ka faaloonaya lixdan aayadood ee ugu horreeya ee cutubkan sagaalaad oo weliba khafiifinaya sida tan samooyinku waxa ay muujiyaan ammaanta ilaah cirkuna waxa uu muujiyaa shuqulladii gacmihiisa maalinba maalinta ka dambaysana waxa ay dadka bartaa xigmad oo habeenba habeenka ka dambeeya waxa uu muujiyaa waxgarasho inkastoo hadal iyo codba aan la maqlaynin haddana xigmaddu way imanaysaa oo garashada dadkuna way sii siyaadaysaa isagoo turjumadii aayadahan sii wata ayaa ditoorku leeyahay codkoodiina waxa uu dhex maray dhulka oo dhan hadalkoodiina waxa uu gaaray dunida meesha ugu dambaysa oo dhexdooda waxa uu taambuug u dhigay qorraxda taasoo la mid ah aroos qolladiisa ka soo baxaya oo waxa ay u faraxdaa buu yidhi sida nin xoog leh oo baratamaya ama tartamaya waxaa cajiiba haddaba in zabuurkan uu ka bilowday erayadan leh samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta ilaah bawlos oo arrinka isagana wax ka qoray baa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka koowaad aayadda labaatanaad sida tan tan iyo abuurniintii dunida waxyaalihiisii aan la arki karin ayaa bayaan loo arkaa iyaga oo laga garto waxyaalihii la sameeyey xataa xooggiisa daa'imiska ah iyo ilaahnimadiisa si ayan marmarsiinyo u lahaan markaa dhegayste way caddahay in samooyinku caddeeyaan xigmadda ilaah oo waxa ay inoo sheegaan awoodda ilaah oo waxa ay inoo sheegaan oo kale wax ku saabsan qorshaha iyo danta ilaah beryihii hore ee dadku uu jaahilka ahaa waxa ay kor u eegi jireen samooyin oo qaarkood baaba faal dhigan jiray iyaga oo samada eegaya inkastoo faalku uu yahay wax shar ah haddana dadku waxa ay wada rumaysnaayeen in samada sare uu ilaah joogo waxa ay la yaabi jireen sancada ilaah oo waxa ay garan jireen in ilaah sameeyey samada iyo dhulka markii aynu eegno haddaba qayrashada iimaanka ayaa laynoo sheegayaa in ilaaha aabbaha ahi uu yahay kii samada iyo dhulka abuuray markii aynu eegno kitaabka axdiga cusub ayaannu arkaynaa in ilaaha aabbaha ah iyo wiilka iyo ruuxa quduuska ahiba ay howl hayeen markii la abuuray dhulka oo saddexnimada rabbaaniga ahina howl bay dhulka ka haysay axdiga cusub ayaa inoo sheegaya in sayid ciise masiix ahaa awood qayb ka qaadanaysa abuurista ruuxa quduuska ahina wuu yimid oo isagaa qayb libaax ka qaatay abuurista waayo waxaa ku qoran kitaabka bilowgii cutubka koowaad aayadda labaad oo ruuxii ilaahna waxa uu dul dhaqdhaqaaqayey biyaha dushooda rasuul yuxanaa ayaa isagana inoo sheegaya bilow kale oo waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka koowaad aayadaha hal ilaa saddex oo leh bilowgii waxaa jiray hadalka hadalkuna waxa uu la jiray ilaah hadalkuna waxa uu ahaa ilaah isagu ilaah buu la jiray bilowgii wax waliba waxaa laga sameeyey xaggiisa oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis haddaba kaasu waa sayid ciise masiix waa kan yuuxanaa ka hadlaya e waxaa markaa rasuul bawlos inoo sheegayaa sida ku qoran cutubka koowaad aayadda lix iyo tobnaad oo leh waayo wax kasta isagaa uumay waxyaalaha samooyinka ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalahaan la arki karin hadday yihiin carshiyo ama sayiidyo ama madax ama amaro wax waliba isagaa uumay oo loo uumay waa injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka koowaad aayadda lix iyo tobnaade haddaba sayid ciise masiix waxa uu la joogay aabbaha markii la uumayey dunida oo waxa uu qayb ka qaatay sida ku cad axdiga cusub abuurista waxaana taas inoo sheegaya saddexda cutub ee ugu horreeya ee warqaddii rasuul boolos u qoray reer efesos waana saddexnimada rabbaaniga ah taas oo qayb libaax ka qaadanaysa abuurista waxaa waxaa qorshaha lahaa ilaah wiilkuna qayb buu ka qaatay oo ruuxa quduuska ahuna wuu adkeeyey oo daafacay taasina waxa ay khusaysaa abuurista oo waxa weeye in ilaaha qorsheeyey ama hindisay abuurista carshiga wiilkuna amarkii qaaday waayo waa isaga kan samata bixiyey dadka eh ee ruuxa quduuska ahina maanta uu ka dhex shaqaynayo dadka dhexdiisa taasoo loola jeedo dunidii ilaah abuuray isaga oo dadka wax tusaalaynaya waxaa haddaba sayid ciise masiix lagu sifeeyey inuu yahay qoraxdii xaqnimada oo dunida ka qaadaya kiniisaddiisa waa isaga xidigga arooriyo oo had iyo goorba ka horreeya ama soo baxa intaanu waagu baryin waa sawir qurux badan oo laynagu hoga tusaalaynayo waxyaabihii ilaah abuuray oo wax lala simaana ma lahayn zabuurkan waa zabuur aad iyo aad u qurxoon oo haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminkana eegaynaa baalka toddoba boqol iyo toddoba ee axdigii hore cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha toddoba ilaa koob iyo toban waxaana qoran sida tan sharciga rabbigu waa kaamil oo nafta wuu soo celiyaa marag furka rabbiguna waa aamin oo garaadlaawaha ayaa uu u caqliyayaa qaynuunnada rabbigu waa hagaagsan yihiin oo qalbiga ayaa ay ka farxiyaan amarka rabbigu waa daahir oo indhaha ayaa uu nuuriyaa cabsida rabbigu waa nadiif weligeedna way raagtaa xukuumadda rabbigu waa run waana wada xaq dhammaantood iyagu waa wax xataa dahab laga sii jeclaado ha xataa dahab badan oo saafiya oo weliba way ka sii macaan yihiin malab iyo awlalada malabka haddaan dib ugu noqonno aayadaha ayaa daa'uud leeyahay sharciga ilaah waa quman yahay oo waxa uu soo celiyaa nafta marag furka rabbiguna waxa uu siiyaa xigmad kuwa aan xigmadda lahayn waxgarashada ama xigmadda ilaah way hagaagsan tahay oo weliba waxa ay leedahay farxad gudaha ah amaradiisuna waa daahir oo wax waliba wuu nuuriyaa waxgarashadiisa oo dhammina way quman tahay oo waxaa zabuurkan loogu digay addoonkiisa oo dhowridoodana waxaa ku jirta abaalgud weyn bal waxaad eegtaa waxa uu ka leeyahay amaradiisa marka koowaad way quman yihiin ha yeeshee sharcigu inama badbaadin karo waayo isagu waa kaamil innagu se kaamil ma nihin innagu marnaba ma kaamili karno oo sharciga waa inaga sarreeya laakiin waxba kuma jabna sharciga lafahaantiisa bawlos oo arrinkaa ka hadlaya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka toddobaad aayadaha laba iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan haddaba se sharcigu waa quduus amarkuna waa quduus waana xaq wuuna wanaagsan yahay haddaba wixii wanaagsanaa miyay dhimasho ii noqdeen ma suurtowdo laakiin dembigu inuu muuqdo inuu dembi yahay ayuu wax wanaagsan igaga dhex shaqeeyey oo dhimasho ii keenay in dembigu amarka ku noqdo dembi miran haddaba waxba kuma jabno sharciga laakiin wuxuu aniga ii yahay xukun dhimasho ii geynaya waayo waxbaa dadka ka khaldan sharciga waxaa laynoo siiyey inaan aragno in aynu ilaah hortii dembiilayaal nahay sharcigu waa quman yahay marka labaadna maragfurka rabbigu waa aamin ayaa uu leeyahay zabuurluhu haddaba hadalkaasu waa run oo ilaah mar waliba maragfurkiisu isma bedelo lamana mid ahan xaakinnada dunida oo mararka qaarkood dad badan xabsiga ugu tuura si khaldan oo aan runta waafaqsanayn waxaana taa ugu wacan in la hor keenay kiisas khaldan iyaguna aanay garasho u lahayn waxa qofka miskiinkaa lagu soo ogay laakiin markii ilaah ina imtixaamo oo xukun ina saaro waa hubaal in xukunkaasu xaq yahay waxaa kaloo jira xukun ilaah oo ay muujiyaan amaradiisa qodobka saddexaadina waxaa weeye marka uu leeyahay qaynuunada rabbigu waa hagaagsan yihiin oo qalbiga ayaa ay ka farxiyaan qof baa waxa uu odhan karaa waxaa jira amarada qaar ee aanan inagu jeclayn haddaba haddii aadan jeclayn amarada rabbiga waa qushigaaga laakiin amarada ilaah baa jecel oo way hagaagsan yihiin maxaa haddaba hagaajiyey haddaba su'aal waxaa jirtay macallinkaygu i weydiiyey oo waxa uu igu yidhi yaa inoo sheegi kara waxa ay yihiin wixii toosan ama quman sidee baanse ku ogaanaynaa wixii toosan iyo wixii khaldan aniga qudhayda ma aanan garanaynin jawaabta laakiin waxaan garanayaa in ilaah og yahay wixii wanaagsan oo quman isaga ayaa carshigan iska leh oo isagaa sameeyey oo isagaa qaynuunada u dejiyey laga yaabo haddaba inaadan jeclayn sharciga quseeya cufsoojiidka laakiin waa in aad sharcigaas u fiirsataa intii aadan ka hor iman yaanay kula noqon haddii aad guri dhaladii korto oo aad iska soo dayso in ilaah gacmaha kuu dhigayo waayo ilaah sharciga cufsoojiidka isagaa dejiyeyoo waa dhaqangal sharcigaas waxa uu qabanayaa mid waliba ee ku xadgudba oo ninna badbaadi maayo haddii uu iska soo tuuro buur dhaladeed ama guri toban dabaqa waayo waxaa inagu xeeran sharciga cufsoojiidka ama loo yaqaano grafitiga qodobka afraadina waxa weeye oo uu zabuurluhu leeyahay amarka rabbigu waa daahir oo indhaha ayaa u nuuriya waxaan idinku leeyahay hadalka loo noqon maayo oo amarka rabbigu waa daahir wax weyn buuna kuu qabanayaa oo wuu ku sharfayaa oo kor buu kuu qaadayaa haddii aad caadaysato waxaa kaloo qodobka shanaadina leeyahay cabsida rabbigu waa nadiif weligeedna way raagtaa marka la leeyahay cabsida rabbiga ayaa loola jeedaa cibaadaysiga oo markii aynu ilaah ka cabsanno naftayada wax weyn baannu u qabanaynaa waxaan garanayaa inaan waalidkeen jecelnahay haddana waannu ka cabsannaa iyaga xushmad aawadood ama xushmad aawadeed isla sidaa oo kale markii aynu weynaanno oo soo gaarno cimriga baaluqnimada waxaannu garanaynaa inuu ilaah yahay kan aannu anshixin iyo tababar u hoos imanayno isaga waa inaynu xushmaddeenna iyo cibaadadeennaba ay ku socotaa marka cabsida rabbigu waxa ay keenaysaa anshixin oo way ku daahirinaysaa ama dhaqaysaa ha yeeshee weli waannu jecelnahay oo anshixinta uu ina anshixinayo daraaddeed uga tegi mayno ilaah qodobka lixaad ayaannu ku arkaynaa in zabuurluhu uu leeyahay xukuumadda rabbigu waa run waana wada xaq dhammaantood haddaba miyaad doonaysaa waxa runtu tahay qof waliba waxa uu doonayaa inuu runta maqlo oo bilaatos qudhiisa ayaa doonayey waxa uu weydiiyey sayidkeenna inuu runta u sheego iyo wixii dhacay markii ay madaxdii diintu ay soo qabteen welibana runtu waxa ay hor taagnayd bilaatos oo wuxuu ahaa ama runtuba ahayd ciise masiix qodobka toddobaad waxa weeye marka uu leeyahay xukuumadahaagu waa caq hadalkaasu waa mid runta ku salaysan oo waa inaynu garannaa in wax waliba ee ilaah sameeyo ay hagaagsan yihiin dad badan ayaa ay la noqonaysaa in aanu diidannahay tobanka wasiyadood waxaan idinku leeyahay tobanka wasiyadood way wanaagsan yihiin oo anigu kama soo horjeedo waxaan ka soo horjeedaa nafsadayda oo waxaan garanayaa sidii bawlos ba yidhi inaan wax wanaagsanu igu jirin waxaan garanayaa inaanan dhowri karin sharciga oo waxaan garanayaa in adiguna aadan dhowri karin haddii uu jiro qof dhowri kara isaga un ha dhowro sharcigiisa ilama sa'ahan runtuse waxay tahay inaanu jirin qof dhowri kara sharciga ilaah oo waa in aan ilaah u hor nimaadno innaga oo dhan sida dembiilayaal oo kale haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa maadada ku saabsan nimcada masiixa haddaan iminka ku soo noqonno nimcadii ilaah ee laga helo masiixa ayaannu eegaynaa kitaabkii zabuuradda cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha labaiyo toban ilaa afariyo toban waxaana qoran sida tan bal yaa qaladaadkiisa garan kara rabbow iga nadiifi dembiye qarsoon anoo addoonkaaga ah iga hay waxyaale aan ku kibro oo yaanay ii talin oo markaas kaamil baan ahaan doonaa oo xadgudub weynna daahir baan ka ahaan doonaa xooggayga iyo bixiyahaygiiow ereyada afkayga iyo fikirka qalbigayga ha ahaadeen kuwo hortaada lagu aqbalo waxaa daa'uud iminka leeyahay bal yaa garan kara khaladaadkiisa waa kuma kaasu waxaan idinku leeyahay innaga oo dhan waxaan jecelnahay inaynu cudurdaar la nimaadno ha yeeshee ilaah aqbali maayo cudurdaarka ilaa waxa uu leeyahay garan maysaan xadgudubyadiinna marka waxaan idinku leeyahay waa in aad qaadataan hadalladiisa iyo talada uu idiin soo jeedinayo waana inaydan garanaynin xadgudubyadiinna daa'uud waxa uu leeyahay isagoo ku hadlaya ruuxa quduuska ah ilaahow iga nadiifi dembiye qarsoon dembiyada qarsoon waxa ay dhibaato weyn ku hayaan dad badan waana qarsoodi iyaga ay leeyihiin ama u gaara iyaguna waa dembiilayaal waxaa kaloo uu leeyahay anoo addoonkaaga ah iga hay waxyaale aan ku kibro oo yaanay ii talin oo xadgudub weynna daahir baan ka ahaan doonaa buu ku soo gunaanaday aayaddiisii haddaba miyaad garanaysaa waxa xadgudubka weyni yahay xadgudubka weyn waa marka aanu diidno masiixa oo ah kan zabuurkan laynagu hor keenay iminka waxaad u kuur gashaa sida zabuurkan kaga hadlay waxyaabihii uu ina hor keenay oo dhan khaasatan qidcooyinkan ugu dambeeya oo waxa uu leeyahay ereyada afkayga iyo fikirka qalbigaygu ha ahaadeen kuwo hortaada lagu aqbalo haddaba yuu yahay xooggan daa'uud uu ka hadlayo daa'uud waxa uu uga gol leeyahay masiixa oo xooggiisa ahaa iyo weliba bixiyihiisa wuxuu sidaa ku noqday nimcada ilaah zabuurkani waa mid aad iyo aad u wanaagsan saaxiib oo ku habboon inaad kor iyo hoosba u eegto waxaannu haddaba si dawaali ah iminkana idinku bilaabaynaa cutubka labaatanaad mawduuca cutubkan waxaa weeye codsigii israa'iil iyo guushii masiixa haddaba zabuurkan laguma tiriyo inuu qayb ka yahay zabuuradaha masiixa ha yeeshee haddii loo kuur galo waxaa muuqanaya inuu qayb ka yahay waxyiga iyo furashada masiixa iyo weliba hawshiisa furashada leh waxaannu u malaynaynaa inuu ku xidhan yahay labada zabuuradood ee xiga reer binu israa'iilna saddexdan zabuuradood waa kan labaatanaad ilaa kan laba iyo labaatanaad ee way wada heesaan ama wada qaadaan waxaana loo malaynayaa in reer laawi ay ugu horreeyaan marka la qaadayo zabuuradahan wakhtiyadii hore waxaannu iminkana idiin bilaabaynaa xigashada zabuurkan cutubka labaatanaad aayadaha hal ilaa lix baalka toddoba boqol iyo siddeed ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu ha kuu jawaabo maalinta dhibta ilaaha yacquub magaciisa meel sare ha ku taago caawimaadna ha kaaga soo diro meeshiisa quduuska ah oo siyoonna ha kaa xoogeeyo ha xusuusto qurbaanadaadii oo dhan oo ha aqbalo allabarigaagii gubnaa oo ha ku siiyo waxa qalbigaagu doono oo ha ku yeelo muraadkaaga oo dhan innagu waxaynu ku guulaysanaynaa badbaadintaada oo calamadeennana waxaynu ku suranaynaa magaca ilaaheenna rabbigu ha ku siiyo waxaad weydiisato oo dhan anigu hadda waan ogahay in rabbigu badbaadiyo kii uu isagu subkaday oo waxa uu isaga uga soo jawaabi doonaa samadiisa quduuska ah oo wuxuuna ugu jawaabi doonaa xooggiisa wax badbaadiya oo gacantiisa midig waxaa mufasiriintu leeyihiin zabuurkan waxaa leh kuwa muuminiinta ah ee ka hara reer binu israa'iil oo zabuurkanu wuxuu khuseeyaa reer binu israa'iil waxaad markaa arkaysaa inay ilaah ugu yeerayaan ilaaha reer yacquub waana uu jecel yahay oo ceeb uma uusan arag ilaaheennu in ay isku magacaabaan maadaama ay isaga caabudayaan waayo ilaah waxa uu yacquub ku badbaadiyey nimcadiisa waxaan idinku leeyahay weliba waa zabuur duco ah oo ilaah lagu baryayo ha yeeshee markii innagu aynu ilaah baryayno waa inaan magaca masiixa ku barinaa
adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin